bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii koob iyo toddobaatanaad kitaabkii suwar min xayaati الصaxaaba dhinaca kalena waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga jacfar ibni abi aalib radia allahu tacaala canhu laqad ra-aytu waxaan arkay jacfaran jacfar baan fi ljannati jannada ku arkay saa waxaa dhihi kara uu nabiga maxaa jira jannada wax arki karaa nabiga unbaa ka jira lahu isagoo le janaaxaani laba garab ama laba hay laba baal shimbirahu waxay leeyihiin baalal bay leeyihiin soo maaha lagu duulo janaaxaani laba baal isagoo lahoo mudarajaani biddimaa'i oo dhiig la dhexgeliyey mudarajaani biddimaa'i iyago oo dhiig laba garab oo dhiig leh wa huwa isagoo masbuuqul alqawaadim lugihiisuna ay maaragtay ay midabaysan yihiin waa midabkii dhiigga uun midabkii dhiigga taas nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay saa u tahayna waxa weeyaan markii uu hogaaminayay dagaalkii ghaswatu mu'ata yaa calankii uu nabigu u dhiibay isagoo haya yaa cadowgii waxay ka gooyeen gacanta midigta ah bidixda ayuu ku qabsaday bidixdii ayay ka gooyeen cududyaha ayuu ku qabsaday cududyaha ayay ka gooyeen kadibna laba ayay ka dhigeenba isaga dhan waa la kala jeexay marka labadii gacmood ee laga ay gaaladii ka gooyeen ee ilaahay darti loo gooyay waxaa loogu bedelay laba garab oo uu jannada kula dhex duulo kaana wuxuu ah kaana waxaa ahaa fii bani cabdi munaaf reer cabdi munaaf reer cabdi munaaf waa naqaanaa waxaan ka soo hadalay waxaan kaga soo hadalay siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam aan uga soo hadalay waxa weeyaan ninkii quraysh ugu taariikhda weynaa islaamka ka hor ninkii ugu taariikhda weynaa wuxuu ahaa quraysh oo idil qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo waa ninka quraysh mideeyey ee maka soo dejiyey markii dambe ilaan maka waa laga qaatay qoraysh waa laga qaatay ama carabtii cadnaaniyiinta ahayd dadad kale unbaa haystay oo mar walba xukumi jiray mar waxaa xukumi jiray niman la yidhahdo jaraahima jaraahimadiina waxaa ka qaatay niman la yidhahdo khusaaciyiin maamul quraysh ay leedahay indha lama saarin ninkana ugu horreeyey qusay ibnu kilaab ayaa ayuu ahaa ninka quraysheed ee ugu horreeyey ee kacbada iyo xaramka maamulkiisa oo quraysh u dhashay wiilal badan buu lahaa wiilashiisa waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray cabdi munaaf cabdi munaaf marka cabdi munaafna isna wiilal badan buu lahaa laakiin waxaa ugu caansanaa wiilashiisa oo aada u tarmay markii dambena loolan xoog lihi uu ka dhex dhacay waxay ahaayeen haashim iyo cabdishams labadaas ayaan haashim iyo cabdishams noofal iyo kuwo kalena way jiraan iyo cabdidaar iyo cabdidaar baa jira oo curadkii ahaa noofal baa jira haashim baa jira cabdishamsi baa jira marka cabdishamsi iyo iyo haashim mataanay ahaayeen mataano bay ahaayeen markay dhalanayeen yaa gacanta cabdishams fartiisa ayaa waxay ku dheganayd haashim wejigiisa ayay saa ugu dheganayd marka markay dhasheen ilaan waa laba ruux bay kala yihiin waa la kala fujiyey dhiig baa ka daatay markaase carabtu waxay idhi dhexdooda dhiig baa ka daadan doona haddee nimanka la yidhaahdo umawiyiinta aada maqlaysaan magacaa leh umawiyiinta waxay ka farcmeen in la yidhaahdo umaya ibni cabdishams cabdishams wiil u dhalay oo umaye la dhihi jiray ninkaas ayay ka farcmeen xataa umaya markii uu cabdishamsi lama lama tartamin weligii haashim lama tartamin laakiin wiilkiisa umayo la yidhaahdo yaa la tartamay oo yidhi maaragtay waxay- wax sharafoodna dheeraan kartaan ma leh loolanku waagaasuu bilowday marka ee, umawiyiintu dadka la dagaalamay nabiga ee koobaad bay ahaayeen maxaa jira abu sufyaan baa ka mid ahaa cutbatu sh- cutbaa ka mid ahaa shaybaa ka mid ahaa cuqbata ibnu abi mucayd baa ka mid ahaa nimankii gaalada ahaa ee nabiga sida adag ula dagaalamay ee ka hor yimid waxa ugu xog badnaa reer bani makhsuum oo laf kale oo ree aan kaba dhalaninba yani reer bani makhsuumku ma ahayn awlaadu qusay ibni kilaab ma ahayn laf sidooda isaga taagan bay ahayd laakiin yani quraysh waxaa ugu xoog badan oo ugu weyn oo yani wax walba marka la yidhaahdo waa reer bani reer qusay ibni kilaab waaye dadka ka tar- ka farcamay reer qusay ibni kilaabna labadan qolo labadan qoys oo reer bani haashim iyo reer bani cabdishams gaar ahaan reer bani umayo inuu yani umayana waxaa inay cabdishams labadaa lafood baa kacay labadaasaa marka tartan uu weligood ka dhexayn jiray ilaa markii dambe dowla umawiya iyo dowla cabaasiya dee oo intaasoo sane islaynayay oo ay iyaga noqdaan marka cabdimanaafku waa kaas kaana waxaa fii bani cabdimanaaf waxaa ahaa khamsatu rijaalin shan nin oo yushbihuuna u eg rasuul allaahi rasuulka ilaahay u eg sala allahu calayhi wasalama ashadda shabahi ashadda shibahi way ekaan xoog badan oo ekaan xoog badan oo ay nabiga aada ugu egyihiin xataa intii bay u ekaayeen ina dicaafa albasari dadka indhahoodu ay dhowdhowga yihiin saasaan idhahnaa waxoogaa indhaha ay dhowdhow ah indhaha aad indhala'dahay qofka lama yidhaahdo moogtahay ruuxan indhuhu aan gab ahayn laakiin aan si fiican wuxu arkin ee indhihiisu ay dhowdhowga yihiin dadka noocaasihi kathiiran wax badan maa aad u badan yay kaanu ahaayeen dadkaas yakhlatuuna inay kala garan waayeen oo ay isku ay iskaga gedmadaan bayna anabiyi nabiga iyo wa baynahu nimankan ay kala garan waayeen oo ma hebel baa ay ruux kale ku yidhaahdaan maxamed baa maaragtay nin afartan kale ka mid a walaa rayba marka shaki kuma jiro yidhi fii annaka adigu qofka eh, darsigan loo aqrinayo tawadu inaad jeceshahay an tacrifa inaad ogaato howlaai alkhamsa shantan u eg alladiina kuwaasoo yushbihuuna u eg nebiyaka nabigaaga u eg calayhi dushiisa ha ato nabiga calayhi salaam afdalu salaati salaata ugu fadliga badan wa aska tasliimi mise wa aska salaami salaam ta ugu maaragtay zakisan ee ugu ugu sarraysa fatacaala ina keen natacarafu calayhim aan nimankaa aqoonsanay innahum kuwaasi haddii mid mid loo soo qaato waxaa weeye abu sufyaan ibnu xaarith ibnu cabdilmualib ninka la yidhaahdo abu sufyaan ibnu xaarith ibnu cabdilmualib darsigan ibn cabdira- ibn Ja- jacfar ibn abi taalib darsiga ku xiga ayaan taariikhdiisa ugu tegi doonaa wa huwa isagu ibnu cammi nabiyi nabiga yay ilma adeer yihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalama yay ilma adeer yihiin maxaa jira nabiga yaa dhalay nabiga aabihii kuma ahaa cabdullaahi ibnu cabdilmutalib soo ma ahayn abu sufyaanna waxaa dhalay alxaarith ibnu cabdilmutalib baa dhalay marka ilma adeer waaye isku aynina way ahaayeen wa akhuuhu walaalkiina weeye min alradaaci naasna way wada nuugeen isaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii sida xun nabiga ula dagaalamay ayuu ah nin dadka sida xun ula dagaalamay oo xataa nabiga aflagaadayn jiray ayuu ahaa laakiin nasiib nasiibkii wuu islaamay wuu islaamay oo wuxuu islaamay weliba waqtigii oo fatxu maka ayuu soo islaamay intaan maka la furanin ayuu nabiga u yimid markaasuu islaamay oo qisadiis buu leeyahay waan arki doonaa qisadiis kaas waa ninka koobaad ee rasuulka u ekaa ka kalena waxaa weeyaan wa qutham nin la yidhaahda ibnu alcabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkii nabiga ah oo adeeradii soo islaamay isagiiyo xamsa ay ahaayeen inan uu dhalay oo quthum la yidhaha wahuwa isaguna ibnu cami nabiyi nabiga in adeerkii weeye aydan haddana qofka saddexaadna waxaa weeye asaaib ibnu cubayd ibnu cabdi yaziid ibnu haashim haashim ibnu cabdi manaaf ilan waxaa lagu yidhi ee shan nin oo reer cabdi manaafa lagu dhahay moogtahay marka ninkan laf kale oon saas caanu ahayn ayuu ka yimid wa huwa jad limaam shaaficiy alimaamu shaafici ayaa ku abtirsada saaibkan saaib ibnu cabdi saaib ibnu cubayd ibnu yaziid ibnu haashim oo haashimka halkaa ka soo gala imaamu shaafici ayaa ku abtirsada oo imaamu shaafici haashimi buu ahaa kaasna waa qofka labaad weeye ka saddexaad aan idhaahdo ka afraadna waxa walxasan ibnu caliy xasan ibnu cali weeye sibtu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inantiisii faatimati zahraa kay dhashay ee ina cali ahaa wa kaana wuxuu ahaa xasan ashadda alkhamsati shanta ka ugu daran shibahan u adkaan binabiyi nabiga loo u ekaan binabiyi nabiga loo egyahay xasan baa nabiga ugu ekaa salawaatu ullaahi calayhi nabiga inkasta u yaraadee isagoo yar isagoo yarba uu nabigu geeriyooday laakiin ruuxa ugu eg wuxuu ahaa xasan buu ah qofka ugu dambeeya ee nabiga u egna wuxuu ahaa jacfar ibnu abi aalib wa huwa jacfarna akhu amiiri lmuminiina caliy bnu abi aalib amiir lmuminiin caliy bnu abi aalib walaalkiis weeye ee fatacaala inakeen naqusu calayka aan kaaga sheekaynay suwaran muuqaallo uun ilan kulli maba dhici karta eh muuqaallo oo min xayaati jacfar jacfar noloshiisa ka mid a kaana wuxuu abu aalib abu aalib oo jacfar dhalay nabigana adeerkii ahaa cala araqmi inkasta oo min sumuwi sharafihi sharafta ilaahay uu siiyey saraanteeda fii qurayshin quraysh dhexdeeda iyo carabba sharafta iyo maaragtay xagga sharafta ma la eego qofkii ugu sharafta badnaa uu ahaa iyo wa culuwi mansilatihi iyo darajadiisa saraanteeda fii qowmihi tolki raqiiqa alxaali nin iska xalxaal mastuura ayuu ahaa xaal mastuur yacni nin aan saa u xoolo badnayn ayuu ah baa laga wadaa raqiiqa alxaali nin iska xaal mastuurahoo aan saa u hanti badnayn buu ahaa kathiira alciyaali caruurna badan dhib buu qabaa qofkaasi qof caruurna badan aan waxna haysanin waqad isdaadad waxaa sii korodhay xaaluhu ninkaas arrimihiisa suu-an way kasii dartay way kasii darsatay waqad isdaadad way ka dartay xaaluhu xaaladiisii suu-an way kasii dartay un iska dheh way sii xumaatay xaaladiisu waqad isdaadad way sii siyaadatay way sii korodhay xaaluhu arrimihiisii suu-an ka darid calaa suu-in ka daridka xumaan kale yacni awal bay sii xumayd markaasay haddana sii xumaatay bisababi tilka sana sanadii ahayd taas daraaddeed almujdibati ee abaarta ahayd sanad abaarahoo ku dhacday carabta quraysh allatii sanadaasoo nasalad ku soo degtay ama ku dhacday biqurayshin quraysh oo fa ahlakat baabi'isay addarca waxalla wixii candha lahaa xoolihii candhada xoolaha laga wadaa almaashiya xoolaha wixii candha lahaa yay baabi'isay awal bayna beeran lahaan jirin wa xamalat innaasa dadkana waxay ku qasabtay calaa an ya-kuluu inay inay cunaan alcidaama albaaliya lafa gebgaboobay lafihii duqoobay ee meelaha iska yilay inay naf ka raadiyaan walam yakun muusan ahayn fii bani haashim reer bani haashim dhexdooda yowma idin maalintaa iyada maalintay abaartu dhacday aysaru wax ka hanti badan min muxamed ibni cabdilaahi maxamed ibni cabdilaahi oo nabigeena sala allahu caleyhi wasalam iyo wa min camihi adeerkiisa alcabaas cabaasa waxa ka hanti roon ma jirin wax dhaamay ma jirin labadooda qodhoodu hanti badan maysan lahayn cabaas baa hantiila ah laakiin nabigeena wax badan oo saa ma haysanin dabka unbuu fadhiyey faqaala wuxuu yidhi muxamadun nabi muxamed nabigeenna intaan weli lasoo bixinin weeye lilcabaas wuxuu ku yidhi yaa cam adeer inna dhab ahaantii akhaaka walaalka abaa aalib ee abaataalibihi kathiiru lciyaali waa nin caruur badan waqad asaaba annaasa dadkana waxaa haleelay oo ku dhacay maa tara waxaad aragto oo min shiddati alqaxdi abaartan daran ah wa madadi aljuuci iyo xanuunka gaajada dadka haysa gaajadu way xanuujisaa qofka fantaliq binaa inakeen ilayhi isaga aan aadni xataa naxmila canhu ilaa aan ka qaadno bacda ciyaalihi caruurtiisa qaarkeed aan kasoo qaadno midkeenba qaar kafaalo qaado waa kasoo qaade oo fa aakhuda ana anigu aan soo qaato fatan mid yar oo wiil aho min baniihi wiilashiisa ka mida wa taakhuda adiguna aada soo qaadato oo adigu aada kafaalo qaado ood koriso anta adigu fatan wiil yar oo kale aakhara oo kale oo fa nakfiikahu fa nakfiikahumaa aan kaga filaano labadaas canhu xaggiis fa qaala alcabaas wuxuu yidhi laqad dacawta waxaad alla ilaah iigu yeedhay ilaa khayrin wanaag wanaag baad iigu yeedhay wa xadadta waxaad igu boorisay ood igu dhiiro gelisay calaa birin samafal uma markaa kadib intalaqa waxay u amba baxeen oy dhaqso u aadeen dhaqso ayay u baxeen uma intalaqa si deg deg uu ku jiro ayay u dhaqaaqeen oo ay u baxeen xataa atayaa ilaa ay uga yimaadiin ama uga tagaan abaa aalib abaa aalib ay uga tagaan waa isku mid labadan wuu u tegay iyo wuu u yimid labadaba waa isku mid waaye laakiin waxay ku yaraha kala duwan yihiin haddii loo dhabo galo wuu u yimid ruuxa loo yimid xaggiisa yaa laga fiirinaya wuu u tegayna ruuxii tegay xaggiisa ayaa laga eegayaa sidaas way laakiin ooda qaadis iyo jidid waa isku waa isla gurigeyna waa isku midun xataa ataya ilaa ay uga tagaan abaa aalib ay uga tagaan fa qaala lahu waxay ku yidhaahdeen innaa annagu nuriiddu waxaan doonaynaa an nukhafifa inaan kaa fududayno canka xaggaaga bacda maa shay qaarkii shaygaasoo taxmiluhu aada sido oo min cibin min cibi ciyaalika caruurta aada dhashay culayskooda ah xataa yankashifa ilaa uu ka faydmo haada duru dhibkankada alladii dhibkaasoo masa naasa dadka taabtay abaartani ilaa ilaahay naga kaxeeye fa qaala wuxuu ku yidhi lahumaa labadoodii idaa taragtumaa haddaad ii dhaaftaan ood iiga tagtaan lii aniga caqiilan caqiil wiilka caqiil la yidhaahdo haddaad iiga tagtaan waa wiil kale oo wiilashiisa ka mida haddaad iiga tagtaan fasnacaa sameeya ama maa shitumaa waxaad doontaan wiilasha kale kuwii aad rabtaan qaata laakiin caqiil ii dhaafa fa akhada wuxuu qaatay muxamadun nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam caliyan cali wadamahu ilayhi wadama wuu ku biiriyey hu cali ilayhi rasuulka reerkiisa ayuu ku biiriyey wa akhad alcabaasu cabaasna wuxuu qaatay jacfaran jacfar ayuu qaatay wa jacalahu wuxuu ka dhe wuxuu ku daray dheh wa jacalahu wuxuu ku daray fii ciyaalihi caruurtiisa falam yazal kama tegin caliyun cali maca muxamadin nebi muxamed inuu la joogo xataa intii bacathahu allaahu alle uu ka soo bixiyey uu ka soo diray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam bidiini alhudaa diintii hanuunka walxaqi iyo diintii xaqa uu kaga soo diro fa kaana wuxuu ahaa cali awala man qofkii ugu horreeyey oo aamana rumeeyey oo min alfityaani ciyaalka yarar ka mida marar badan baan soo sheegnay oo isagiiyo usaame oo qoyska nabiga joogay labadaasaa ugu horreeyey khadiijana kasii horreysay wadalla wuxuu ahaaday haddana jacfarun jacfarna maca camihi adeerkii inuu la joogo ayuu ahaaday alcabaas ahaa xataa intii shabba uu ka koray uu dhallinyaro ka noqday wa aslama uu ka islaamay wastakhnaa uu ka maarmay canhu adeerkii uu isku filaaday isagu indama wuu ku biiray jacfaru jacfar wuxuu ku biiray ibnu abi aalib ilaa rakbi nuuri nuurka jamaacadiisii ayuu ku biiray jamaacadii nuurka ayuu ku biiray waa intii soo islaantay weeye muslimiinta intii is- nuurka nuurku waa islaamka marka dadkii soo islaamay yaa loo bixiyey rakbi nuur way magacyo badan yihiin ayuu ku biiray huwa isaga iyo wa zawjuhu xaaskiisii asmaa'u bintu cumays ahayd mundu awali tariiqi laga bilaabo wadada bilowgeedi wadada islaamku meeshay ka bilaabatay bilowgiisii ayay la bilaabadeen labaduba isagii xaaskiisu faqad dhab ahaantii aslama way islaameen jacfar iyo xaaskiisa oo asmaa bintu cumays ahayd calaa yadi sadiiq radia allahu tacaala canhu abubakar ayaa soo islaamiyey abubakar baa diinta ugu yeedhay oo u sheegay radia allahu tacaala canhu qabla an yadkhula intuusan gelin alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam daara alarqam daaru larqam intuusan gelin marar badan baan soo aragnay daarul arqamo waxay ahayd guri la dhihi jiray daarul islaam waxaana iska lahaan jiray nin la dhihi jiray al arqam ibnu cabdi manaaf almakhzuumi cabdimanaafkii ma aha ahaa ina qusay ibnu kilaab maaha waa nin reer makhzuum magacyadu way soo laalaaban jireen iyada ayuu rasuulku kula kulmi jiray asxaabta wixii soo islaamaya qur-aanka halkaasuu ku bari jiray tacaaliimta diinta islaamkana halkaas ayay ku qaadan jireen walaqya wuxuu la kulmay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa alhaashimiyu ee reer haashim reer bani haashim ahaa iyo wa zawjuhu xaaskiisii ashaabatu ee dhallinta yarayd waxay la kulmeen min adaa qurayshin quraysh dhibkeedii dhibkii ay u geysatay ruuxii islaamaba iyo wa nakaaliha iyo quraysh jirabkeedii iyo siliceedii ay dadka silcinaysay siliceedii ay dadka silcinaysay iyo dhibaataday dadka u geysanaysay nakaalku waa adah unbuu la mid yahay laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa mid laga badbaday oo xaddiisa dhaafay oo loogu talagalay in lagu quus qaato dadka kale inay ku quus qaataan wuxuu la kulmay maa walaqya wuxuu la kulmay alfata alhaashimiyu iyo wa zawjuhu shaabatu min adaa qurayshin quraysh dhibkeeda iyo wa nakaaliha iyo siliciya saxariirkii ay muslimiinta badeen waxay kula kulmeen maa wixii laqiyahu ay la kulmeenuun almuslimuuna alawaluuna muslimiintii hore muslimiintii hore waxaa laga wadaa muslimiintii markii hore soo islaantay fa sabaraa way adkaysteen way sabreen way u gegsadeen way dhabar adeygeen cala al adaa dhibkii loo geystay maxaa jira liannahumaa labadoodu waa jacfar iyo xaaskiisa oo asmaa ahe kaana liannahumaa labadoodu kaanaa waxay ahayn yaclamaani yaclamaani laba og oo ka baxan uu ka baxan yaha la yidhaah ana ariiqa aljannati waddada jannada loo maraayay mafruushun mid lagu goglay inay tahay bil ashwaaki qodxo qodax maxfuufatun mid lagu soo xereeyey oo lagu soo gadaamay bilmakaarihi waxay naftu nacda un saasay ogaayeen saasay yay yay ogaadeen walaakin hase ahaatee alladii arrintii kaana ahaa yunaqisuhumaa arrinta dhibta arrinta calwisa ee noloshooda calwisa ama noloshooda dhoobaysa calwin iyo dhoobayn dersi hore ayaan ku sharxay oo waxa weeye biyuhu markay fadhiyaan way fadhiistaan wixii wasakh oo dhan salka ayay fadhiistaan waxaa kor soo maraya biyo saafi oo xareeda haddii la dhaqdhaqaajiyo biyihii sidoodii hore ma ahaanayaan wasakhdii salka tiile iyo dhoobadii ayaa kor soo aadaysa haddii wax yar la dhoobeeyo oo biyihii ay wax yar oo wasakhi ay wax dhoobay ay soo galaan laakiin weli ay nadiiftoodii iska yihiin biyihii ay calow bay noqdeen baa la yidhaha waa la calwiyey waa tackiirka laakiin haddii aada inta loo qaso ay biyihiiba isbedelaan oo kulligood dhooba ay noqdaanna tagdiir baa la yidhaha waa dhoobayn marka calwin iyo dhoobayn baa la yidhaha labadoodaasna waxaa la ysku dhahaa tanqiis waa noloshii oo la qaso lagaa qaso wixii oo la qasay ilan biyihii fadhiya oo la qasay weeye haddii in yar la qasana waa tackiir waa dhoobayn waa waa waa waa calwin haddii aada loo qasana waa dhoobayn soo maaha laakiin labadooda kor waxaa la yskaga yidhaahdaa qasid baa la yidhaha biyihii baa lagaa qasay marka noloshii oo la qasa wey walaakinaha saate alladii arrintii arrintaasoo kaana ahaa yunaqisuhumaa waxa labadooda ama noloshooda ee qasa wa yunaqisu qasa ikhwatahumaa fillaahi walaalahood labadooda walaalahood oo ilaahay dartii ay ku walaaloobeen oo islaamka ah wuxuu ahaa anna qurayshan inay qurayshi kaanad ahayd taxuulu tii u diidda oo kala dhex gasha duunahum iyaga iyo wa duuna adaa'i shacaa'ir alislaami iyo islaamka astaamihiisa inay gutaan iyay u diidi jireen yacnii inay tukadaan maxaanku idhahdaa qur-aankooda akhristaan waxaasay u diidi jireen ta dhibi jirtay taas ahayd dhibka gaadhaya waxaa uga darayd in loo diido inay qur-aanka akhristaan inay cibaadaystaan inay salaadooda tukadaan walaakinaha saatee alladii arrintii yunaqisuhumaa qasayay oo noloshooda ka qasayay iyo raaxadoodii islaamnimada iyo iimaankii macaankiisii wa yunaqisu ka qasayay ikhwatahumaa walaalahooda oo fillaahi alla dartii ay ku walaaloobeen wuxuu ahaa ana qurayshan qoraysh kaanad waxa ay taxuulu tii u diidda oo kala dhex gasha duunahum iyaga iyo wa duuna adaa'i shacaa'ir alislaami islaamka shacaa'irtiisii astaamihii islaamka gudashadooda ayay u diidi jireen wa taxrimuhum wa taxrimuhum waxay ka qadinaysay ay wa taxrimuhum waxay ka qadinaysay ka hoojinaysayna waa dad baa dhaha laakiin hoojinta waa kelmad weyn hoog waa cadaab iyo halaag laakiin tan waa u diidid iyo ka qadin wax lagaa qadiya xirmaan baa la yidhaha wax lagaa qadiyey wa taxrimuhum waxay ka xirmaaninaysay oo ka qadinaysay min an yatadawaquu inay ku macaansadaan oo dhadhansadaan ladata alcibaadati cibaadada macaankeeda faqad kaanad waxay ayd qurayshu taqifu tii is hortaagta tii isu taagta lahum iyaga fii kulli marsadin jid kasta ayay isu taagi jirtay si ay u diidaan ay isaga hortaagaan dadkan inay cibaadaystaan wa tuxsi calayhim waxay u tirinaysay calayhim al anfaasa neeftooda ayay tirinaysay neeftay bay ku celiyeen baa laga wadaa carabta waxaa tidhahdaa neeftay ku celiyeen waxaa tidhahdaa neeftay u tiriyeen innaguna waxaynu idhaahdaa neefta ayay ku celiyeen neeftii ayay ku celiyeen cinda daalika markay taasi dhacday yuu ista'dana wuxuu fasaxa weydiisay jacfar ibnu abi aalib salawa jacfar ibnu abi aalib wuxuu fasaxa weydiistay rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bian yuhaajira inuu u qaxo uu u hijroodo maca sawjihi isagoo xaaskiisiina wata iyo wa nafarin jamaaco iyo koox kale oo min asaxaabati asxaabta ka mid a ilaa ardi alxabasha dhulkan geeska afrika fa adina wuu u fasaxay rasuulku lahum iyaga wa huwa isagoo rasuulku aswaanu aad iyo aad uga xun xasiinun oo murugaysan ayuu u ogolaaday marka darsigana dariskanna waxaan ku daynaynaa intaas wsala allahu waslama calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem